Magaalada Buro ee xarunta gobolka u dal ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen in ka badan shan boqol lixdan iyo toddoba arday oo dhammaystay heerka koowaad ee jaamacadda Burco. Waxaa kasoo qayb galay munaasabadda madaxweynaha maamulka Somalilan, xildhibaano, wasiiro, maamulka jaamacadda, bahda waxbarashada, waalidiin, dhaqaatiir, iyo marti sharaf kale. Nuur Ciise Liibaan Gudoomiyaha Guud ee Jaamacadda Burco ayaa ka warbixiyey tirada ardayda iyo heerarka ay soo mareen.
mudane madaxweyne maanta waxaa ku hor fadhiya oo halka ka qalin jebinaya shan boqol iyo lix iyo toddobaatan arday oo isugu jira xeerarka kala duwan ee ay jaamacadaha tacliintoodu ay ku baxdo mudane madaxweyne jaamacadda burco sidaad uga warhaysaan waxa weeyaan waa jaamacaddii u hooye ahayd jaamacadaha ka jira gobollada bari waa jaamacaddii ugu horraysay ee laga furo dhammaan jaamacadaha ama baraafida adukalaata iyaga ayay ka dambeeyeen taasi waxay iftiimisay ama ay iba furtay in dadka jooga gobollada bari ay waxbartaan oo ay u soo jeestaan qalinka taasi waxay iba bixisay inay ardaydu rajo yeelato oo ay ku qancaan inay dalkooda iyo gobolkooda wax ku bartaan waxa aan rajaynayaa ama aan filayaa inay ka nasiib wanaagsan yihiin boqolaal arday oo kale oo ay sekantariyada ka soo wada baxeen oo tahdiibta ku idlaaday waxaan aad iyo aad ardayda ugu bogaadinayaa aad iyo aadna aan ugu niyad samahay inay ku qancaan inay dalkoodii iyo magaaladoodii iyagoo isku kalsoon ay wax ku bartaan muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulka somalilan oo ka qayb galay munaasabadda ayaa u hambaliyeyay ardayda isagoo kula dardaarmay inay waxbarashada halkaa ka sii wadaan si loo yimid waa laga hadlay dad aqoon la ka hadlay dardaaran waano dhiirigelin waxusheeg intaba waa la yidhi intii la yidhi ee wanaagga ahayd dhiirigelinta ahayd ee waxyaalaha la isweydiinaya ahayd ee horumarkaada laga hadlayna intii tiri waa ku raacsanay hadalkana haddii qofku la yidhaahdo kucelcelintiisu khayr ma leh dad badan baa haddoo si fiican u hadlay ayaan doonayaa inaan mid walba dee waxbaa la soo jeediyo cid baa loo soo jeediyo lama odhan helowey laakiin hadalo waa duurxule meeshuna waa burco af soomaaliga aad bay u taqaanaaye ninkii fiicinaa ee codkarka ahaa ee hadalka bilaabay ee dhallinyarada ka socday ee yidhi saddex gooraa qalijabiyey wardhiyo saddexdaaba waan joogay koofiyadana waan xidhaayo anigana hala eegolaado fursaha lay siiyo inaan kalaadka soo galo mar uu qalinjabiyo jaamacaduna way xidhaa koofiyadda imana ogolaata inaan dhex fadhiyo oon la isiyo jaanis aan wax ku barto de markaa hafaryaan ku qabaa koofiyaddae dirayska eh qolada bahda tacliinta iyo jaamacadaha malaha tan burcaa ugu deeqsane dee ha laysiya fursad ardadaan ku dhex imaado wax ku bartana waan codsan lahaa oo caado idiin ahayd oonu in badanoo horeed kala kulannay shalay aniyo waftigayga ilaa intii aanu nimid sidaa noo soo dhowayseen ee imikana noo haysaan aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya waxaa kaloo idinka mahadnaqayaa inaad u dhabar adaygaysaan culayska uu leeyahay shirkii kulmiye oo halkan lagu qabanayo oo dad badan badan oo magaalada ku culays ay imanayaan oo ilaa inta hudheelladii la buuxiye aqalladii aad uga baxaysaan oo aad soo dhowaynaysaan aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya waa wixii aan u dooran inaan imaadno waxaan ku soo gebagabaynayaa waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ardaydii qalinjabisay waalidkood macallimiintoodii jaamacadda wasaaradda waxbarashada iyo qaranka oo dhan inaynu maanta inoo soo baxeen lix boqol ku dhowaad dhallinyaro ah oo cilmi ku habaysan oo aqoon kala gaargaara leh oo dhammaantood dalka wax u tari doona intii ka soo shaqaysay iyo jaamacaddu waan mahadnaqayaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarkatu dufcadan waa dufcadii shan iyo tobanaad oo ay soo saartay jaamacadda burco tan iyo markii la aasaasay iyada oo qayb weyn ka qaadata tayeenta iyo aqoonta guud ee ardayda wax ka barato magaalada burco